bismillahi raxmaan raxiim haba wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyo hadalsana kuna soo dhawaada qodobada u waaweyn oo warka habeen ra-iisul wasaare xamse cabdi bare oo maanta ay furay imtixaanka macalimiinta dowladdu ay qaadanayso ay u fadhiisteen in ka badan saddex kun oo macalin ciidamada nabad sugidda oo howlgallo ay ka sameeyeen muqdisho kusoo qabtay ciyaal weero falal amni darro ka geysan jiray qeybo ka mida magaalada muqdisho warbaahinta muqdisho oo kulan soo dhoweynaha u sameysay hanti dhowrka guud ee qaranka oo dhowaan la magacaabay baaritaano caafimaad oo loo sameeyey dadka ku dhaqan xirooyinka barakacyaasha ah hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed oo deeq iyo sidoo kale qalab caafimaad u dirtay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool banaanbax lagu taageerayo ciidamada s a c oo ka dhacay magaalada laascaanood wasaaradda caafimaadka puntland oo qardho ka furtay tobabar la xiriira ka hortaga cudurka daacuunka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale ismaqal wanaagsan waa habeennimo isniin ah talaada ay soo gelayso taarikhdu waxa ay ku beegan tahay toddobiiyo labaatanka bisha labaad febraayo sanada laba kun saddex iyo labaatan intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynay warka habeen haatan kusoo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare ayaa waxa uu daafuray imtixaanka macalimiinta dowladdu ay qaadanayso oo ay u fadhiisteen in ka badan saddex kun oo macalin ah waryaheena maryan ladan xuseen ayaa sii dheereynaysa warkan
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare ayaa maanta furay imtixaanka wasaaradda waxbarashada soomaaliya ee ka qaadaysa saddex kun oo macalin si loo horumariyo waxbarashada dalka goobaha lagu qaadayo imtixaanka ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiirka wasaaradda waxbarashada soomaaliya faarax sheekh cabdiqaadir iyo mas-uuliyiin kala duwan oo ka socday wasaaradda waxbarashada tijaabadan ay maanta qaadayso wasaaradda waxbarashada ayaa ahaa qorshe ay wasaaraddu ku horumarinayso adeegyada waxbarashada ee dalka iyadoona laga qaadayo dhammaan gobolada dalka iyo magaalada tan caasimadda ee muqdisho in ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi bare uu inoo furo oo uu gacantiisa ku furo imtixaanka loo qaadayo shaqaalaysiinta tiro saddex kun oo macallin ah imtixaanka saakay waxa uu ka dhacayaa kow iyo toban magaalo oo jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ka mid a waxa uu ka dhacayaa labaiyo labaatan goobood saaka waxaa inoo bilaabatay shaqo soo socotay muddo dheer oo qaybaheedii hore aynu ka soo gudubnay qaybaheeda dambena aynu rajaynayno si guula inay ku soo dhammaato
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare ayaa ugu baaqay dadka degan goobaha danta guud gaar ahaan goobaha waxbarashada in ay banneeyaan si ubadka soo koraya ay u helaan adeeg waxbarasho oo dhammaystiran maanta waxaa sida la sheegay imtixaanka gelayso siddeed kun oo macallin oo soomaali ah oo siddeeddaa kun qof waliba uu rabo inuu ka mid noqdo saddexdaas kun waxay ku gelayaan labiiyo labaatan goobood kow iyo labaatan magaalo kow iyo toban magaalo cafwan labiiyo labaatan goobood iyo kow iyo toban magaalo magaaladan caasimadda ah toban meelood ayaa laga gelayaa inta kale waa dowlad goboleedyada fursad fiican ayay u tahay shacabka soomaaliyeed waa guul waxaan rabaa marka inaan idhaahdo macallimiintaas ku guulaysan doona inaan idhaahdo hambalyo hordhaca inaan u diro waxaa kaloon u sheegayaa inay ogaadaan inay mas-uuliyad qaadi doonaan waxay ku shaqayn doonaan oo la siin doonaa mushahar laga soo arooriyey hooyada soomaaliyeed ee bannaanka la fadhisaa yaanyada iyo dhowrka xabeen muuska marka mas-uuliyaddaas ayaa fuuli doonta haddii la yidhaahdo waxaana rajaynayaa inay ogaadaan in ay laysdabageli doono laysku xisaabtami doono hooyadaas wixii laga soo qaaday inay waajib tahay in canugeeda inuu wax ugu barto gabadheeda inay wax ugu barato inay waajib tahay marka macallimiintaas mas-uuliyad aad u adag ayaa fuuli doonta waxaana rajaynayaa inay ka soo bixi doonaan haddii ilaahay yidhaahdo dad taya leh oo qiimalaa soo bixi doona maxaa jira siddeed kun oo macallin haddii saddex kun laga soo oo weliba markii ay ku timid siddeeddaasi short list ay ku yimaadeen oo kadibna markay imtixaankaas galaan saacado badan socon doona maanta haddana interview ay geli doonaan haddii la yidhahdo interview laga qaadi doono kadibna saddexdii kun saasay ku soo bixi doonto taas micnaheedu waxaa weeye inay soo bixi doonaan macallimiin taya leh oo ubadka soomaaliyeed waxbarasho taya leh u gudbin doona haddii la yidhahdo marka macallimiintaas mas-uuliyaddaas aad ugu weyn baa saaran wayna ka soo bixi doonaan ilaahay idankiis dowladdu way dadaashay xukuumaddu way dadaashay wayna dadaali doontaa tanina waa bilow kuwa soo socdana sannadaha soo socdana waxaan rajaynayaa inay sii bataan sannadkan saddexdaas kun ee macallin ayaa bajetka lagu daray ee xukuumadda marka sannadaha soo socdana insha allah way sii badan doonaan ilaa aan ka gaarno in aan ubadkeenna u hellay waxbarasho weliba bilaasha mas-uuliyaddaas macallimiinta markaan ka gudbo shacabka waxaa saaran mas-uuliyaddaa saaran waxaan rabnaa shacabka soomaaliyeed ka rabnaa maadaama aan bilownay inaan dib u soo noolayno waxbarashadii oo ay ka bilaabatay in saddex kun oo macallin la qaato dee saddexdaa kun ee macallimiin waxay u baahan yihiin iskuulladii ay dhigi lahaayeen ee ubadka soomaaliyeed wax ku bari lahaayeen deegaanada marka la degan yahay ee asalkoodu ay lahaayeen hay-adaha waxbarashadu waxaan codsanaynaa meel kastooo waddanka la joogo ama caasimadda ha ahaato ama dowlad goboleedyada ha ahaato meel kastooo la joogo dadka soomaaliyeed waxaa laga codsanayaa in ay banneeyaan maryaladana xuseen warbaahinta dalsan muqdisho
markaana haddii aynu fiirino ciidamada nabad sugidda oo ayaa howlgal ay ka sameeyeen qeybo ka mid a magaalada muqdisho waxay kusoo qabteen shakhsiyaad lagu eedeeyey falal amni darro waryaheena faadumo cabdulqaadir xasan ayaa ka waramaysa si dib ayaynu ugu soo laaban doonaaye warbaahinta muqdisho ayaa waxaa kulan soo dhaweyn ahay u sameeyeen hanti dhowrka guud ee qaranka oo dhowaan la magacaabay maxamed cabdiraxmaan maalin ayaa ka waramaya
waxaa magaalada muqdisho lagu qabtay munaasabad ballaaran oo ahayd mid ay soo qabanqaabiyeen warbaahinta muqdisho ayna ku taageerayeen garyaqaan axmed ciise guutaale hantidhowraha guud ee qaranka munaasabadan oo ahayd mid inta badan lagu hambalyeynayay axmed ciise guutaale xilka hantidhowraha guud ee qaranka oo sagaalkii bishan cod aqlabeed leh ku ansixiyeen golaha wasiirada soomaaliya ayaa waxaa munaasabadan ku sugnaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka siyaasiyiin ambasador dahar geelle axmed ciise guutaale hantidhowraha guud ee qaranka dhalinyaro haween iyo marti sharaf kale oo madasha lagu casuumay ugu horeyntii waxaa madasha daafuray xasan cali geese agaasimaha dalsha media group isagoona ka hadlay madasha isagoona sidoo kale soo dhaweeyay axmed ciise guutaale waxa aan caawa u joogno aan caawa isugu nimid oo u joognaa hoolkan hotel jaziira inaan soo dhaweyno nin odaya oo bahda warfaafinta muddo ka tirsanaa bahda sharciqaanada ka tirsanaa axmed ciise guutaale oo oday runtii qaali ku ah bahdan oo hadda noqday dowladda soomaaliya iyo madaxdeeda sare u magacaabeen hantidhowrka qaranka soomaaliyeed mas-uuliyad culusna ka aaday bahdii inaan soo dhaweyno u duceyno sagootino bahda warbaahinta oo wada jirta ayaa munaasabadan soo qaban qaabisay oo aan kala raaricin waxaan rabnaa maadaama odaygu muddo uu nala joogay xilliyo adag nala soo qariibay inaan sagootinna u sameyno xilkan cusubna ugu duceyno
qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo madaxda warbaahinta uu dhankooda goobta ka hadlay ee waxa ay soo dhoweyn deerin u jeediyeen axmed ciise guutaale hanti nooraha guud ee qaranka iyagoona u rajeeyay inuu xilka eeba ku asturo
waa ogtihiin madaxweynihii ugu horreeyay aadan cabdulle cusmaan beertiisuu iska deganaa markuu lixdan iyo toddobadii xukun ka tegay ilaa qabtu dhacdo wixii jabhada dhacaya oo dalka maraya waa sii marayeen beertiis xitaa shabaabka ma dileen ma taabanayn maxay ku taabaneen waa sharafuu ka tegay waay iyo karaamo Q- kuwii kaloo asaga la mid ah dabaday ku carareen qaaraa qaxooti ku dhintay inaa marka dowladnimada waxaa la rabaa ummadda qof tusaale u noqdaa la la'yahay maanta soomaaliya hal qof oo lagu daydo oo dadka isu wada sheegaana la la'yahay ilaa amarkii marka inaad adiga doorkaas qaadato oo qof bilaaw ah jid cusub inaad jeexdo inaad noqoto oo aadan wixii hore sii wadin ayaan kaa rajaynaynaa hadalkii waxaan kugu ducaynaa in ilaahay kula garab galo jidka toosanna uu ku waafajiyo oo aadan jidka hore lagu socday aadan ku socon ad ka leexato waxaan u mahad celinaa madaxweynihii noo magacaabay xasan sheekh maxamuud Ab- axmed ciise mahadnaqaan siinayna ragga meeshaan fadhiya laga yaabo beri inay madaxweyne noqdaan deynkaas waa lagu leeyahay ha ogaadaan deynkaas waa laga rabaa madaxdu markay meel tagto dadka waa hilmaantaa marka ragga hadda wasiirada ah ayaguna intay awoodaanan ka rabnaa wiilasha yarka oo kaamiroonka noo jeeda inay meeleeyaan oo ay qoraxda ka xareeyaan si wiilal kale meesha uga soo xaroodaan iyo gabdho kale meesha uga soo xaroodaan waa mahadsantihiin marka eh, taas waxaan u gudbaa inuu ahaa nin eh, munaafaq aan ahayno wixii qalbigiisa ku jiro hadduu dagaal damacsan yahan la fahmi karo hadduu nabad damacsan yahana nin la fahmi karo uu ahaa marka waxaan rabaa aniga anoo ka faa'iidaysanayo eh, fursaddan runtii aniga xilka wuxuu yahan fahansanaa horta dad badan oo inta joogna waxaan aaminsanahay inay fahansan yihiin xilku wuxuu yahay xilku waa wax dhib badan waaye ina carda alamaanata cala asamaawaati waalardi waljibaali fa abayna an yaxmilnahaa waaye guutaal horta xilka allah kugu asturo wax dhib badan waaye waxaan rabaa inaan mar kale mar kale u hambaliyeeyo saaxiibka guutaale la dardaarmo oon idhaahdo guutaalow een, howl adag baa lagu dhiibay een, u- u- in aad ummadaasi u cadaalad fasho ummadaasi aad ee, u noqoto udub dhexaad een, ah, waxaa tahay nin ee, shaqadaasi aan aaminsanahay inuu ka adag yahay marka guulaysaan ku leenahay annagu haddaan nahay xildhibaanada qaranka ee, garabkaadaan ahaanaynaa innagu markasta cadaaladda ee, iyo sida ay toho wanaagga kugu difaacayno marka qofku xirfado kala duwan uu lahaana marka aad iyo aad aan ugu faraxsanayna caawa kasoo qayb galno Ee, waana u hambalyaynayna saaxiibkan ilaahay hau fududeeya waana garab taagannahay isagana waxaan rajaynaynaa inaan lagu qaldin oo lagu handadin waraa wariye ahayd wariyaha ma aha macnaha qofka wax lagu handado Ee, qofka isagoo wariya wax noqon karaa waxaa nooga horreeyey xasan xundube waxaa nooga horreeyey yuusuf garaad daawud aweesa hadda wasiira in badan oo kasii horreysaa jirto oo axmed cabdisalaan uu ka mid ahaa oo bahda warbaahinta ka mid ahaa ee, wasiirkeena daari maxamuud geelo wasiirka warfaafinta oo idaacaddaas s n t v aad arkaysaan iyo galeelay oo dhisaa ka mid ahaa oo idaacaddii qur-aanka ka shaqeey marka dadka dad badanaan saxaafadda ku leenahay kuwo badanna waa ku yeelan doonaa insha allah ambasador daahir maxamuud geelle ayaa dhankiisa goobta ka hadlay marka waxaan leeyahay waxaad u diyaar garowdaa arrinkaas laakiin eh, waa arrin bulshaduna ay u baahan tahay eh, adigana ajirna aad ka helaysid macna aad ku yeelanaysid saacadu waa sii dhammaanayaan aad iyo aadaan ugu hambalyaynayaa waxaan leeyahay ilaahay kuu guuleeyo Eh, waxaa lagu dhiibay boorsadii ama sanduuqii ama qandigii soomaalida ay wax ku shubatay ilaalinti waana wax la jecel yahay in gacanta la gashado ka ilaalinteeda baa lagaa rabaa waxaan rajaynaynaa marka soomaaliya meesha liiska ay musuq maasuq u qoran tahay meel ka ka wanaagsan inay tagto iyadoo la xisaabtankaaga laga leexleexanayo iyo waxyaabo kale waa mahadsantihiin wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha soomaaliya mudane maxamed bare maxamuud ayaa dhankiisa soo dhaweeyay axmed ciise guutaale kale saaxiibkii axmed ciise guutaale waxaan leeyahay abukaate kulley caawa xilalkaa iyo tirada badnaa waa laisku haystay marka waxaan leeyahay eh, wax fiican ay
codkaasina waxa uu dambeeyey qodobkii uu inoo akhrinayay waryaheena maxamed cabdiraxmaan xasan maalin markaan haddii aynu eegno dhegeystayaal baaritaano caafimaad ayaa loo sameeyey dadka ku dhaqan xerooyinka barakacyaasha ah kuwaasi oo ay aad iyo kaga mahadceliyeen dadka danyarta ah waryaheena abuukar dayax ayaa ka waramaya
barakacayaasha ku dhaqan magaalada muqdisho waa danyar la iska ilaabay kuna dacdaraysan xerooyinka barakacayaasha kuwaas oo u baahan kaalmooyin kala duwan haba ugu darnaatee xagga caafimaadka si loogu kuurgalo baahiyaha caafimaad ee ay qabaan dadka danyarta ah ee kusoo barakacay magaalada muqdisho agaasimaha caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee gobolka banaadir doctor cabdiraxmaan axmed maxamuud ayaa maanta gaaray degmada dayniile ee gobolka banaadir halkaas oo ay ku sugan yihiin kumanaan dad kasoo barakacay gobollada soomaaliya agaasimaha ayaa u kuur galay baahiyaha caafimaad ee ay qabaan dadkaasi danyarta waxaana halkaasi loogu sameeyey baaritaano caafimaad iyo daweyn bilaasha oo uu qayb ka ahaa tallaalka caruurta waxaa sidoo kale kormeer lagu sameeyey isbitaalka weyn ee degmada dayniile oo ka mid ah xarumaha caafimaad ee hoos yimaada waaxda caafimaadka ee gobolka banaadir waxaana maamulka isbitaalku uu agaasimaha uga warbixiyey howlaha caafimaad ee ay bulshada u hayaan kormeerka kadib agaasimaha waaxda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee gobolka banaadir dictor cabdiraxmaan axmed maxamuud ayaa warbaahinta u faahfaahiyey kormeerkiisa maanta maanta waxaan soo booqanay degmada dayniile oo ay oo ku soo barakaceen dad badan oo barakacayaal ah annagoo ka duulayno adeega daadejinta caafimaadka gobolka banaadir si loo hubiyo dadkaas soo barakacay adeegyada gaaray iyo baahiyaha ay qabaan waxaan sidoo kale soo booqanay isbitaalka weyn ee dayniile oo ah regional hospital hoos imaadana agaasiga caafimaadka gobolka banaadir sidoo kale waxaa ka soo dhegaysanay maamulka isbitaalka dayniile baahiyaha uu qaba isbitaalka iyo sidii loo kala horumarin lahaa baahida ugu ballaaran aan maanta aan ku soo aragnay isbitaalka waxay ahayd in uu aad ugu yaryahay sablayga dadka imaanaya isbitaalka iyo target populationka loogu talagalay ee aad u kala fog yihiin insha allahu tacaala waxaan ka shaqaynaynaa in arrimahaas aan soo aragnay caqabadaha taagan sidii loo xalin lahaa sida ugu dhaqsiyaha badan aan ka shaqayno haddaanu nahay agaansiga caafimaadka gobolka banaadir waxaan dardargelin doonaa adeegyada loogu talagalay inay gaaraan dhammaan deegaanada hoos yimaada agaasiga caafimaadka gobolka banaadir iyo degmooyinkiisa asalaamu calaykum waraxmat abuukar dayax warbaahinta dalsan magaalada muqdisho
guudahaan dhegeystayaal intaas ayaynu kusoo gabgeynaa warka habeen ciddii wararka iyo sagaan waxay dibka heli karaan baraha aynu internetka kulanay radio dalson dot com
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaha talalhel